waxaa alxamdulilah maanta manaha baaqdii kasoo yeeray wasaaraha soomaaliya cabdiweli taasoo ah mid aada iyo aad aan isku dhaweyneyno haddaan nahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya marka dee waa arrin haydiiro leh oo aada manaha qiimo weyn ugu fadhido dadka manaha ku nool gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya marka de waa mid manaha dee dan u ah manaha shacabkaas soomaaliyeed ee halkaas joogo manaha de waa mid aada iyo aad manaha u faraxsisay marka dee taas waa mid looga maarmi lahaa waxyaaba badan oo hakin lahayd waxyaaba badan oo dhibaatooyin manaha dhex mari lahaa manaha dadka shacabka ee ku noqon gobolada koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan arrintan maxaa kusoo beegaa la dhihi karaa marka hadda soo beegay arrintan ayada ah markaan ku micneeyo arrintan horta muddo dheeray soo jiibtamaysay waa la socotaa micnaha banaanbaxyada iyo rabitaanka shacabka mar walba ay muujinayeen tan gobolkan uu ka socdo micnaha shirarka oo baay ah marka dee walaal daraad waad ogsoon tahay in micnaha madaxweynihii iyo guddoomiye baarlamaanka uu joogo in ummadii oo sabeelayaal si nabadeed u wato oo rabitaankooda muujin laxabada lala dhacay la jibtilay niman mas-uuliyiin ah xabsiga la dhigay marka dee taasna waa la garan karaa mar hadday wixii ay noqdaan mid awood micnaha ku shaqaysan waa garan kartaa dee waxay awood ku yimaadana in micnaha ay fasilkoodan uu soo dhow yahay marka de waxaan umalaynayaa de de mid xaqaaqda dabtaa laga arka meesha dadka waa dad bini aadana ma aha olo xiriiro badan iyo waad maqlaysay dadkii micnaha kasoo jeeday baarlamaanka kasoo jeeday goboladaas u dhashay in micnaha isla markiiba shir ay ka qabteen oo arrintooda ay ka muujiyeen micnaha midda gobolka baay ka dhacday arrinta nasiibdarada madaxweynihii oo jooga guddoomiyaha baarlamaanka iyo meesha fadhiyo in ummadii meesha lagu garaaco oo ayagana meeshii ay diyaaradeed ku yimaadaan subaxii kasoo dhoofaan micnaha ay yidhahdaan dee waxbaan meesha ka socon jiray taas ayaan daraadeed waxaan umalaynaya in waxyaaba badan oo meeshii ay ka muujiyeen dadkii shacabka ahaa dadkii waxgaradka ahaa baarlamaankii intii dadkii ka masalayay dadkaas kasoo jeeda goboladaas koonfur galbeed soomaaliya taasaa keentay waa tahay rajada laga qabo inay wax fiican kasoo baxaan wadahadallo hadda dib ay ugu bilaabaan dhinacyada isku haya maamulka koonfur galbeed oo kale maxaa lagu tilmaami karaa adigu ka aqoonyahan ahaan
walaal micnaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya horta waxaan aada ugu hambaleynanaa micnaha caqliga saliimka ah uu qaatay qofka bini aadanka ah waxaa loo baahan yahay midda uu haddii hataa gobolka uu kasoo baxayo mid ummadda dan u ah marka waxaan umalaynaya in ilaahay maanta uu kasoo yeeriyo micnaha mid dan u ah dadka koonfur galbeed soomaaliya shacabkaas in aada iyo aad micnaha hadalkaas micnaha caawa ay barnaamijya badan wel wal badan ay qabeen caawa ay ka jeefan doonaan maxaa yeelay magaaladaas waa magaalo micnaha dee arrinteeda aad ay u kacsa walaacsadeed wax walba laga fili karay marka de haddii la yidhaha ummadda ha wada hadasho aan wada hadalno waa wada waxaa la ogyahay in horey dhinacyadan madaxda dowladda dhowr mar ay ugu baaqeen inay wada hadlaan dadaalo badanna la isku dayay oo aan lagu guuleysan wadahadalladan hadda la qabanayo maxay kaga duwanaan karaan ayaa la dhihi karaa kuwii ka horreeyey walaal micnaha horta annaga ragga shirka wado waxba nagama quusayo haddaan nahay aqoon-yahanada gobolada baayo bakool marka qolada lixda wadato iyo qalada saddexda wadato waxaan aada u danaynaynaa in micnaha aan aragno midda ku shaqayn karta rabitaanka shacabka in hore loo qaado marka annaga taas haddan noo ah haddii ummadda ay ku qaracsadaan midda saddexda ah iyo hadday lixda ku qaracsadaan afkaarta ummadda ayadaa soo bandhigi karto marka taasaan rabnaa annaga in la hirgeliyo oo la socodsiiyo marka taas waa waa waxaan anaga aada u danaynayno